qaar ka mida bulshada soomaalida ee ku nool magaalada mombaaso ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ayaa waxa ay muujiyeen kala fikir duwanaansho la xidhiidha go-aanka ee maxkamadda racfaanka ay meesha uga saartay b b i-da iyagoona la hadlayay warbaahinta istan ayaa waxa ay sheegeen inay qaarkood ay soo dhoweynayaan go-aankaasi halka ay arrintaasi kuwa kala ganaafka ay ku dhufteen sheegeenna in b b i-du ay marun soo laaban doonto aniga waxaa waye quraysho macalin xuseen b b i horta waxay noo taraysa iyo kii kale oo faa'iido oon saas aan ku haysanay ma laha anakoo reernoodisan aan hanay waxay noo taraysa maba lahaba la rida horta waanba rabnaba annaka marka waxaa waaye alxamdulilah haddayba naga rideen waa ilaahay baan ku mahadinaynaa marka waxaa waaye hoosheena kale in la qabta waay ma ogi annaka b b i waxay iyada ay noo kaalmayn laheedna ma laha dhammaan ummadda kenya waxaan horta u rajaynaynaa in ilaahay wax kasta oo dhacaba khayr ugu bedelo iyo wanaag biibi ayda haddii la rido waa ku faraxsannahay waxaan ugu faraxsannahay waxay noo qabteenba male haddana nooma qaban rabaan hadday wax noo qabanayaan mar horey noo qaban lahayn toban sanaan soo cunnay toban sano oo na soo dhaaftay waxay noo qabteen male waxna og male doorasho waana loogu imaaday kuuro waana loogu imaaday laakiin wax wax noo tari male marka ridniinka la riday waa ku faraxsannahay dadku waxay qabaan baan wada qabaynaa kenyana insha allah waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inay nabadgelyo ay noqoto oo la heshiiyo oo la wada hadlo miiska wada hadalka dadkao dhanna ha ka qaybgalo ma oge afar qof inay marsato maba ahoba in dadka oo dhan ay wax qaybsadaan baa fiican oo waddanka oo dhan maaragtaa maonigiisa la fiiriyo la uruuriyo magacayda waxaa la cabdiraxmaan caddow go'aankeyda go-aanka maxkamadda ay gaartay waa go-aan wanaagsan ma xumeen inkastoon taageeraynay laakiin hadday go-aanka maxkamadda ay gaartay waxba kama qabno waa u qanacda bibi-ayd waxaan ku taageersanaa xagga dhaqaalaha xagga oo maaragtay xagga maaragtay wax walba oo maaragtay loo qoondaynayo gobolka ama wax walba weli rajo waan leenahay ama baarlamaha ha noqoto ama shacabka ha noqoto kolley weli waanu soo celin doonaa ama madaxweynihii hadda soo galo koluu soo maaragtay uu hadhow kor u qaado bismillaahi raxmaan raxiim Kwa jina naitwa Fatuma Roba Adan, niko Mombasa Markiti. Tunafurahia sana sana kusimamishwa kwa rege jana usiku. Shukrani zote kwa jaji, walitumia haki, tumefurahia, haki imetendeka. Tume, tuko sawa kwa sababu tunajua sasa tuko tayari kufanya kazi na sisi tumefurahia kusimamishwa kwa BBI kwa sababu haikuwa inasaidia mwananchi ya chini kama sisi kwa sababu sisi ni wale biashara ndogo ndogo na BBI vile tuna hatukuona hata mbeleni karatasi tusome kama mwananchi ya kawaida.
Asalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibkii Bootaan, saaxiib sare. Waxaan kaloo salaamayaa Soomaalida Kenya ku nool meel kasta ay joogaan, kuwa dibadda joogaan iyo kuwa dalka joogaan waan salaamayaa. Maanta waxaan ka hadlayaa halkan arrinta BBI-da. BBI niyo ma dhaceeso sababtoo ah Kenya waxaan sistemka ragga wataan waa dowladda dowladdana mar kasta racfaan bay qaadanaysaa haddana racfaan baan ka qaadanaynaa waxaana rabnaa bibaay inay dhicin saan ogsanaa bibaay way soo noqoni xitaa haddii ay soo noqoto after election haddii ay soo noqoto xitaa bibaay laazim waayo waddanku maray sababto ah faa'iido badan iyo barnaamij badan bay u leedahay waddanka marka inay b b i means and ways kasta ayaa lagu soo celin karaa wayna soo noqoni maadaama uu wato ninkii u weynaa siyaasadda kenya raila omolo odinga u wato iyo madaxweynaha kenya u wato marka ma aragno in waxaan madaxweynihii wadankii madaxweynaha u ahaa inin kale oo boosa wadanka kenya u ahaa mucaaradka u ahaa u weynaa ilaah baa weyna in ay ku go-aansadaan kenya khasaare la geliyo kuma go-aansanaan laakiin wix koromar kenya ayagu maa garanayaan marka maadaama se ay tahay waxaan ku taageeranaa madaxweynaha iyo prime ministerga hore haddana o d m madaxweynaha u taagan maxaa leeyahay raila odinga yaanu ku taageeraynaa anagoo raacayno dadkaygii madaxdeydii siday u tahay waa markii labaad oo ay maxkamaddu ay ganaafka ku dhifato sharci ahaanshaha heshiiska b b i-da oo ka dhashay heshiiskii taariikhigaha ee dhex maray madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyaata iyo hogaamiyaha mucaaradka ee raila odinga dadweynaha dalkani kenya ayaa waxa ay sugayaan tillaabada xigta ee la qaadan doono mar haddii ay maxkamadda racfaanku ay meesha ay ka saartay b b i-da maxamed cabdi bootaan warbaahinta istaa magaalo xeebeedda mombasa